Dib u dhiska garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareb ee caasimadda Galmudug oo dhowaan la bilaabay ayaa waxaa lasoo gabagabeeyay wejigiisii koowaad iyadoona la bilaabay dhismaha wejiga labaad ee garoonka diyaaradaha ee degmada Dhuusamareb ee caasimadda Galmudug. Garoonka ayaa loo dhisay si casri ah waxaana loo xilsaaray dhismihiisa shirkadda dhismaha ee Olympic Injineer Maslax Maxamed Maxamuud oo gacanta ku haya dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada Dhuusamareb ayaa ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha garoonka iyo xilliga lasoo gabagabeynayo.
meeshaan waxaa la issaaray ilaa laba lakab oo ciid ah waxaa sii dhiman lakabkii jayboorka ahay kadibna waxaa fuulaayo lakabkii laamiga ahay run ahaantii waktina waa uu galay hadda hal kilomitirkan iyo barkan waa diyaar diyaaradu hadda waxay ka degaan hal kilomitir iyo barka kaleeto oo maaragtay aan cararkaaweysnayn asagana sidoo kaleeto kan markii laamiga la saaro aa la rabaa in xagga maaragtay loo wareego si tan ay diyaaraduhu uga sii degaan halkan kilomitir iyo barkan hadda shaqada aan haynaa saakay oo aad nala kowsateen waxaa ka waxay tahay labada dhinac inaan nadiifinno lixdan mitir saas aan maaragtay u geed qaadno geed weyba u nadiifinno oo aan ruulleyno dhinaca kaleeto iyadana lixdan mitir si laamigu oo markii ranwayga la saaro oo u badbaado lixdan mitir oo dhinacaasana u haysto oo bannaan ah lixdan mitir oo dhinacaasoo bannaana oo ayadana carakaawaysan oo u haysto laamigii waa uu soo raran yahay bishaan dhexdeedaba insha allah inuu nala joogaa rajaynaynaa warshaddii laamiga waa ay diyaarsan tahay sidoo kaleeto waxaa diyaarsan faratooyadii jayga oo ayaduna la rajaynaayo haddeertaan oo ay shaqo wadaabo bishaan dhexdeeda iyadoo laftirkeeda inay shaqo badan qabato bishaan dhexdeeda marka markuu laamigaasu noo bila noo yimaado waxaan rajaynaynaa in halkan kilomitir iyo barkan aan laamiga ku bilowno kadibna aan kilomitir iyo barka kaleeta aan u wareegno si ay diyaaraduhu halkan uga degaan